لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك وجودك وأنك يا لطيف يسير كل عسير فإن ذلك على الله يسير ومنها waxaa ka mida mucjizaadkii nebiga inkishaafu lgaybi gaybka ufaydankiisa waxa qaybkaayoo maqan ee ufaydmay lahu nebiga sala allahu calayhi wasalam nebiga mucjizaadkii la siiyey baa waxaa ka mid ahayd waxyaalaha qaybkaa in ilaahay ufayday subxaanahu wa tacaala can cuqbata bni caamirin waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama kharaja yowman nebigu maalin bau baxay fasallaa wuxuu ku tukadaa calaa ahli uxudin uxud ehelkeedii dadkii ku shahiidoobay ayaa nebigu ku tukaday salaatahu salaadiisi oo calalmayiti uu ku tukan jiray janaasada qaabku ugu tukan jiray oo kale ayuu nebigu ku tukaday marka waxay ahaayeen rag shuhadaa shuhadadana dee janaaso gaaroo lagu tukada ma laha marka nebigu waa u ducaynayay janaasada waa iska duco sagootina u ahaydoo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa dhoweed raxiilka uu ka raran lahaa adduunka marka kuwa noolna waa isagii xajka ku sagootiyey kuwii dhintayna saas usoo booqday uma insarafa ila lmimbari mimbarkaa nebigu u gadoomay faqaala wuxuu yidhi innii anigoo nebi maxameda faradun ceelalyaan lakum idinka idiinah wa ana anigu shahiidun markhaanti mid markhaanti kacayaanhay calaykum dushiinna wa innii anigu wallaahi baan ku dhaartay laanduru waan fiirinayaa ilaa xawdi xawdkaygii iyo darkaygii waan fiirinayaa alaana haatan haatan la marayo ayaa nadaran basariyan eegma indhaha ah ayaan hadda u jeedaa bu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka waa wax qayb oo maqnaa nebigana waa la tusay wa innii aniga waqad ucdita waxaa laysiiye xaqiiqa ahaan mafaatiixa khasaa'inil ardi ardada khasnadaheeda furayaasheedi oo amase waxaa laysiiye mafaatiixa alardi dhulka furayaashiisa kaydka iyo adduunka waxa dhulka ku jira oo dhan waxaasoo dhan baa furahoodii lai dhiibay wax allaale waxa ku jira macdan iyo dheeman iyo adduun oo dhan taasaa la siiyey wa innii anigu wallaahi baan ku dhaartay ma akhaafu ma cabsanayo calaykum dushiinna an tushrikuu inaad shariig yeeshaan bacdii gadaashay kulli ahaan idinkoo dhan inaad shirka ku dhacdaan idinka cabsan maayo walaakin akhaafu calaykum dushiinna waxaan uga cabsanayaa an tatanaafasuu inaad ku tartantaan fiiha adduunyada dhexdeeda adduunyada inaad isku cayrsataan oo ku kala dheeraysaan baan taas ayaan ka cabsanaya ilaa xooluhu waa fitan badan yihiin fitanta ugu daran xoolaha weeyaan markii dumarka laga reebo rawaahu sheekhaan can anasin radia allahu canhu anna naasa dadku sa'aluu way weydiiyeen nebiyallaahi ilaahay nebigiisa sala allahu calayh wasalama ayay su-aalo weydiiyeen xataa axfowhu bilmasalati ilaahay masaladii macnaha ku ilxaaxiyeen aada ugu badiyeen markay ku badiyeen fakharaja daata yowminna maalin baa nebigu soo baxay fasacidal mimbara mimbarkiibuu koray faqaala wuxuu yidhi nebigu saluunii weydiiya waxaad doontaan laa tasaluunii weydiin maysaan can shayin shay ilaa haddaad shay weydiisaan bayantuhu aan caddaynayaa shayga lakum idinkaan idiin caddaynaya wax allaale waxaad doontaan weydiiy waa idiin caddaynaya falamaa samica alqowmu qoomkii markay maqleen daalika arrinkaas aramuu waaba aamuseenba intay cabsadeen ayaaba iska aamuseen arrinta waa la cabsaday ba nebiga calayhi salaatu wasalaam khatar baa laga baqay warahibo waybaa waay waxay ka cabsadeen an yakuuna inuu yahay arrinkaasi bayna yaday amrin amar weyn hortiis amarkaasoo qad xadara soo xadiray ilaa nebiga waxay ku arkeen waxaan lagu arki jirin wuxuu yidhi wax allaale waxaad doontaan weydiiy wax allaale waxay weydiisaan maanta waa idiin caddaynaya wax maanta la sheegi waayaya ma jiraan taasi wax sideen arrin khatar ahba taagane ama qiyaamadiiba taagantahay iyo wax la mida qaala anasun baa wuxuu yidhi fajacaltu waxaan gudagalay altafitu inaan milicsanayo buu yidhi yamiinan midig wa shimaalan bidix midig iyo bidix baan saa u firi fa idan isla markaa kullu rajulin nin kasta laafun ra'suhu madaxiisa waa isagoo ku duuduubay fii thawbihi maradiisa yabkii xaalu ooyahay nin kasta madaxiisa ayuu maradii ku duuduubay waana ooyayaa oo saxaabadii ka mid ah waa la cabsaday nebigii waxay arkeen yidhi wax allaale waxaad doontaana weydiiy ilaa awalna iyagaa su-aasha ku badin jiray oo ku ilxaaxiyey wa kaana rajulu nin wuxuu ahaan jiray yulaaxii kii ma garanaysaa kaftama ama dooda yulaaxi kii dooda nin baa nin la doodayey markuu ninkaasi weligiisba nin la doono oo la doodo fa yudcaa waxaa loogu yeeri jiray likayri aabihi aabbihii nin aan ahayn markay nin isqabtaan xoogaa wada hadlaanba waxaa la dhihi jiray war naga tagina hebel baa tahay hebelkii dhalayna maaha nin kalaa macnaha ay dhihi jireen nin hebel kalaat hebelkaa kalena maaha kii dhalay ninkaasay dusha ka saari jireen fa qaala ninkaasaa wuxuu yidhi inta kaca yaa nabiyallaahi ilaa nebi waxaa doontaa ina weydiiyu yidhi ma nabi horta yaay dhalay markasta nin kale unbaa la dhahay ina hebel baa tahaye anigana hebel kalaan dee ku abtirsadaaye yaay dhalay bay aabbahay waa kuma qaala nebi wuxuu yidhi abuuka aabbaha xudaafatu weeyaan waa ninka xudaafa la yidhaah ninka iyagu dusha ka saarayeen maa waa kuwa ku abtirsanayay uma anshaa cumar radiallaahu canhu sayid cumar ayaa macnaha dhaliyey oo hadalkan buu yidhiyo wuxuu yidhi ansha'a cumaru sayid cumar ayaa macnaha hadalkan bilaabo faqaala wuxuu yidhi radinaa waa raalli noqonnay bilaahi ilaahay baan ku raalli noqonnay rabban rabbi ahaan wa bilislaami islaamnimadana waa ku raalli ahaanay diinan min jihati diin wa bimuxamedin nebiyullaahi muxamedna waa ku raalli noqonnay rasuulan rasuul ahaan intaasba saasaan ugu raalli noqonnay marka anshaa cumar inshaa macnaha istaaggana waa loo isticmaalaayo sayid cumar ayaa sidaas sameeyey weeyaan caa'idan bilah bay yidhi ilaahay baan ka magangelayaa bay yidhi min suu'il fitani fitanta teeda xun fa qaala rasuulullaahi baa yidhi sala alla alay wasalam lamara ma arag kal yowmi maanta oo kale qaddu horay fil khayri khayr wax kula midaya wa shari shar weligay maanta oo kale wax la mida ma arag xagga sharka iyo xagga khayrka maxaa yeelay ina aniga suwirad liya waxaa la ii suureeyey aljannatu jannadii baa la ii soo suureeyey wa naaru naartiina waa la ii soo suureeyey oo waa la ii muuqaalkoodii baa la tusay fara'aytumaa jannada naar waa arkay duuna haadal xaa'idi derbigaa sukadiisa derbigaa agteennaa ah sokadiisa ayaa jannadiina la ii keenay naartiina la ii keenay nebigaa loo feeday calayhi salaatu salaam wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ahay faqaalad waxay tihi ummu cabdillaahi ibni xudaafa ninka su-aasha keena cabdullaahi ibni xudaafaa la dhihi jira cabdullaahi ibni xudaafa hooyadiis baa waxay ku tidhi licabdillaahi oo wiilkeeda oo ninkii yidhi aabbahay waa kuma maa samictu ma maqal bay tidhi bibnin wiil qaddu weligay acaqa minka kaa caaqsan weligay wiil kaa caaqsan ma maqal bay tihi markaa tidhi aabbahay waa kuma ilaa wax weeye dadka hooyooyinkooda inay dhaleen waa xaqiiqo waa la yaqaanaa laakiin aabbuhu inuu dhalay oo aabbahaas lagu abtirinayo biyihiisa laga abuuray waxa weeyaan ilaahay unbaa ku cilmi leh marka wiilkaa caaqsan weligay ma maqal bay ti aaminta maka aamin noqoto an takuuna ummuka hooyadaa inay ahaato qad qaarafat mid guratay bacda maa shay barkii tuqaarifu ay gurubsan jireen yaa nisaau ljaahiliya jaahiliga dumarkoodu macnaha mid zinaysatay hooyadaa inay xumaan samaysa miyaa kaa aamin noqoto oo markaa siday dumarka jaahiligu u sinaysan jireen oo xumaan u samayn jireen haddii marakan haatan anigaa macnaha dhowrsoonaayoo de aabbahaagaas baa hadda aan ku dhalayo waa runo sidaa nebigu u sheegaye hadday ahaan aan ahaan lahaa qof xun oo xumaan samayn jidhay meeshaasaan ku fadeexadoobi lahaa maantoo nebigaa dhihi lahaa hebel kalaa ku dhalay marka hooyadaa miyaa arrintaa uga aamin noqoto maxaa su-aashaa nebiga u weydiisa weeyaan fa tafdaxahaa markaa hooyadaa fadeexadaysid bay tihi calaa acyuni nnaasi dadka indhahooda dadka saa usoo wada jeeda la yidhahda hebel kalaa ku dhalay qaala cabdullaahi baa wuxuu yidhi waa wiilkii su-aasha keena wallaahi low alxaqanii hadduu i haleeshiin lahaa nebigu bicabdin addoon aswada madow la laxiqtu waa haleeli lahabi addoon madow oo ma garanaysa hadduu dhihi lahaa nebigu kaasaa ku dhalay isagaan ku abtirsan lahaa buu yidhi maxaa yeeley intaas hebel kalaa ku dhalay iyo aabbo kale iyo waxaasaa dadku sheegayaan ciddii ou sheego un baan raaci lahaa buu yidhi can usaamata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi ashrafa nabiyu sala allah alay sl nebi ilaahi baa koray calaa adumin dayd oo min al adaami daydadkii ka mid a magaalada madiina meel sare weeyaan oo makaan caaliya oo kore ayaa nebigu fuulay fa qaala wuxuu yidhi hal tarawna ma ujeedaan ma araa war waxaan arka ma aragtaan war waxaa ii muuqda ma idiin muuqda innii anigu araa waxaan arkaa alfitana fitantii taqacu iyadoo dhacaysa khilaala buyuutikum guryaheenna dhexdooda mawaaqica alqadri roobka makaanu dhiciisa oo kale dhibcaha roobka si ay ugu soo daataan yaa oo roobka u shumo guri kasta u gaaro sidaasoo kale fitana baa ii muuqata buu yidhi oo guryihiinni dhexdooda saa ugu daadanaysa haddaa carabtihin rawaahumaa waxaa wariyaa sheekhaani baa ku wariyey fi lfitani kitaabu lfitan sidii bay u dhacdayoo fitan badan baa dhacday baa la yidhi nabiga ka bacda calayhi salaatu salaam waxaana ugu horreysay cuhmaan markii la dilay radia allahu canhu ardaah can abi dardaai radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaama rasuulullaahi sala allahu alayhi wasalam nabiga ilaahay baa kacay fii salaati salaada dhexdeeda fa samicnaahu nebiga waan maqalna yaquulu xaaluu leeyahay acuudu billaahi minka ilaahay baan adiga kaa magan galay cid buu nebigu la hadlayaa acuudu billaah ilaahay baan magan galay minka adaan kaa magan galay uma qaala wuxuu yidhi misle nebigu alcanuka waxaan kugu lacnada midkaanow bilacnatillahi ilaahay lacnadiisa alaaan saddex jeer baa nebigu yidhi wabasada yadoo nebiga gacantiisa uu sida afidiyey calayhi salaatu wasalaam kaannahu yatanaawalu shan sidau shay qaadanayo kale xagga hore gacan saas kale ulaad falamaa faraqa min asalaati hadduu ka baxay baan qulnaa waxaan nidhi yaa rasuula allah samicnaa waa ku maqalnay taquulu adoo dhahaya fii salaati salaada shay-an shay shaygaasoo lam nasmacka ana kaa maqal taquulu adoo dhahaya qabla daalika hadda ka hor weligaya waxaanan maqal adoo akrinaya ayaan salaada dhexdeeda kugu maqalnay wara'aynaaka waanu ku arkayna basata yad yaddaka gacantaada adoo fidiyay oo gacanta meel ku laacay qaala wuxuu yidhi nabigu inna caduwallaahi ilaahay cadowgiisa ibliis ahaa ibliise ahaa jaa'a wuxuu la yimid bishihaabin shuclad oo min naari naara a waxa weeyaan qori weyn oo daboo macnaha iska qaxmaya ayuu la yimid waaya dab qaxmayo keenaba yidhi hal ma garanaysaa dhuxul weyn oo kale ah dab weyn shuclad muxuu u yeelay muxuu muxuu macnaha ula yimid dabkaas liyajcalahu inuu yeelo fii wajhi wejigayga anoo salaadaa ku jira yaa dabkaa shidan ayuu wejiga iga soo geliya ba yidhi inuu wejiga saa iga soo geliyo faqultu markaasaan idhi acuudu billaahi ilaahay baan magan galay minka adaan kaa magan gal alaaa maraatin saddex jir uma qultu misna waxaan idhi yidhi alcanuka bilacnati illaahi ilaahay lacnadiisaan kugu lacnada lacnadii ataamata ee dhammaystirnayd lacnada ilaahay oo kaamilka ayoo dhammaystitiran kugu dhacday baan idhi falam yastaakhir igamaba gadaal marin alaaa maraatin saddex jeer baan taas naydhi bay marka nebigoo tukanaya calayhi salaatu wasalaam shaydaanku ilaa waa cadow ilaahay nebi maxamed oo khayru khalqilaahi buu wuxuu rabaa salaadda inuu ka waswaasiyo oo ka ishkaal geliyo oo yaa dab iyo balaayo uu ku huuqiyo oo macnaha ka soo geliyey wejiga marka maxaa u malaynaysaa dadka kale salaadooda markaa xaggee joogtaa wey a sidaasi markay dhacday ayaa wuxuu yidhi uma aradtu waxaan doonayba ina akhdahu ina qabashadiis gacanta markaan xaggaa la aaday dhab inaan siyaanba dabcay markuu iga istaagi waayey wallaahi lowlaa dacwatu muusa bay lowlaa dacwatu akhiinaa sulaymaan walaalkanna sulaymaan nebiyullaahi sulaymaan alla barigiisa iyo ducadiisa haddaysan jirin la asbaxa wuxuu ahaan lahaa muusaqan mid la xidhay ama la asbaxa waa waa berisan lahaa muusaqan xaalayaha mid la xidhay yalcabu bihi ay ku cayaarayaan wildaanu ahlilmadiinati reer madiina carruurtooda gacanta markaas aan saa u laacay baa waxaan gartay nebiyullaahi sulaymaan ducaa ilaahay uu baryaday oo nebiyullaahi sulaymaan wuxuu ku shaqaysan jiray jinka iyo shayaadiinta iyo waxaasoo dhan baa loo sakhira markaasuu ilaahay baryada wuxuu yidhi rabbi ikfir lii wahab lii mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi axad iga dambeeya mulka aan ilaahayow dow iyo awlaa u ahayn ilaahayow ii hibe marka markaasaan faraha ka qaadabay jinkii iyo shayaadiintii iyo wixii loo sakhiray la noocoodii weeyaane gacantii baan ka daysay haddaysan ducadaasi jir intaan tiirarka masaajidka ku xidho ayaa dadka carruurta reer madiina ku caycayaari lahaay kii qoorta iga soo geliyey macnaha shucladda dabkaayo shidan marka waxaa la yidhi calayhi salaatu salaam nebiga ibliiskan buu arkay ka bacdina farahu ka qaado waxaa la yidhi nebigu markii hore waa qabtay halkaa qoortaabuu saa u qabtay saasuu macnaha u ceejiyey markaasuu carabka soo laalaadshay ilaa wii haddii la ceejiyey carabkaa soo dhacay markaasuu daco inuu tiir tiirarka masaajidkaa ku xidho subaxii dadku ha arkeen markaasuu nebi sulaymaan ducadiisa xusuus waa iska sii daayay isagoo cabaadaya oo macanaha dullaysan marka waxaa la yidhi ibliis wuxuu awood u leeyahay yaqdiru cala tashakuli bimaa yashaaw shaydaanku wuxuu doono isku ekaysiin karaa waa hadba lebiska iyo dharkuu doonuu qaadan karaa wey mara wuxuu iska dhigayaa ka saaciqatin muxriqa biriq iyo balaayo wax gubaysa oo macnaha qarax oo kale ah wa ka akbari asadin muftaris mara wuxuu iska dhigayaa libaax la arkay midka ugu weyn oo wax gaadaya kaasoo qofka cabsi gelinaya balaayo u muujinaya marka nebigu kama cararina calayhi salaatu wasalaam waa la qabtay waxa awooddaa la geliyey nebigaa ka xoog batay rawaahu sheekhaan fi salaat wa sabaqa fii salaati lkusuufi waxaa noo soo hormaray ru'yatu nebiga aragtidiisa sala allahu calayh wasalam linnaari waljanna naar iyo janna u arkay iyo wamaa fiihimaa naarta iyo jannada dhexdooda waxa ah wa qaala fii aakhiri alxadiidi xadiidka gebagabadiisa wuxuu ku yidhi famaa min shayin shay ma jiro shaygaasuu tuucaduun oo laydiin yabahayo ilaa haddow jiraba ra'aytuhu waa arkay shayga fii maqaamii haadaa makaanu istaagayga kaas salaadda intaa ku jiray ayaa lay tusa wax kastaba wasayaati in sha allahu tacaala waxaa inoo imaan doonaa fi raqaa'iqi markii la gaaro kitaabka la kitaabu raqaa'iq waxyaalaha qalbiga jilciyo ka hadlaya inuu nebigu yidhi inna araa waxaan u jeedaa maa laa taruuna waxaydnaan arkaynin wa asma'u waxaana maqlayaa maa laa tasmacuuna waxaydnaan maqlaynin nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaan dadku arkayn ba arki jir waay waxaysan maqlayna waa maqlay nasalu allaha ilaah baan weydiisanay kamaala aliimaani iimaankiisa kaamilkaa bilkaybi waxa maqanna aan rumayno aamiina ya rabbalcaalamiin laa yamuutu nebiyu nebi ma dhinto xataa yukhayara ilaa laga doorgeliyo bayna addunyaa adduunyada iyo walaakhirata aakhirada nebina nafta lagama qaado ilaa doorgelin lasii la yidhaahdo ma aakhiraa rabtaa oo naftaa lagaa qaadaa mise waa sii joogaysaayo adduunkaa rabtaa inaa muddo sii joogtid waa la karaabayn jira ambiyada waxuu raalli ku noqdo baa la samayn jira markaa can caaishata radia allahu canha annahaa caaisha samicad waxay maqashay rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaaluu leeyahay qabla an yamuuta nebiga uu dhinto horteed wal xaluwa nebigu musnidun uu tiiriyey ilaa sadrihaa iyada laabteeda musnidun mid ku tiirsan uu yahay ilaa sadrihaa laabteeda madaxiisuu ku tiiriyey ayaayay maqashay nebigoo leh allaahuma akfirlii ilaahu ii dembi dhaaf warxamnii ii naxariiso wa alxiqnii ilaahu i haleeshii birafiiqi rafiiq rafiiqu waxa weeyaan rufqada iyo jamaacada sare oo malaa'igta sharafta le ah iyo malaa'igta keliya maahee nebiyaasha iyo sidiiqiinta iyo shuhadadiina waa ku jira wa canhaa qaalad waxay tihi kunta waxaan ahaa asmaacu tii maqasha waxaan maqli jiraa annahu sha'niya lan yamuuta nebiyu nebi inuusan dhimanayn xataa yukhayara ilaa laga doorgeliyo bayna addunyaa waalaakhirati adduunyada iyo aakhira dhexdooda kow doorto la fiiriyo qaalad waxay tidhi fa samictu nebiya nebigaan maqlay sala allahu alayh wasalam fii maradi xanuunkiisa alleda xanuunkaasoo maata fiihi nebiga uu ku dhintay walxaal akhadathu nebiga ay qabatay buxatun xabeeb nebiga xabeeb baa qabatay calayhi salatu wasalaam codkiibaa xoogaa adayga galay intuusan nebigu dhiman dhiman yaquulu isagoo le baan maqlay bay tidhi maca aladiina ilaahu yeel kuwii macooda ancama allaahu ilaahay u nicmeeyey calayhim dushooda oo min annebiyiina ah wasidiiqiina ah washuhadaa'i ah wasaalixiina ah waxasuna ulaa'ika kuwaas iyagaa wanaagsanaaday rafiiqan min jihati rafiiq sidaasuu ku ducaysanay fadanantuhu waxaan maleeyey quyira in la doorgeliya xiinaydin xilligaa nebiga calayhi salaatu wasalaam marka aakhirou nebigu doonto ilaa wuxuu yidhi kuwaa macooda ilaahu yeel kuwaasna aakhiray jiraan aakhirow doonto rawaahumaa muslimun fii fadli caaisha way fahmo badnayd way garatay caaisha wa canhaa qaalad waxay tihi kaana rasuulullaahi wuxuu aha sala allahu alay wasalam yaquulu kii yidhaha nebi wal xaluwa saxiix oo caafimaad qaba innahu shaniya lam yuqbad nebiyun nebi lama qibdoon qaddu weligeed nebi lama qibdoon naftu kama dhicin weligeed xataa yaraa ilaahu ka arko maqcadu makaanu fadhigiisa minfi ljannati jannada dhexdeeda ah uma yukhayaru ka bacdina waa la doorgeliya ama uma yukhayara misna la doorgeliyo qaalad waxay tidhi falamaa nazala birasuulillahi rasuulka ilaahi markuu ku soo degay sala allahu alay wasalam wa ra'suu nebiga madaxiisun calaa fakidii bowdadeyda uu saaran yahay ushiya calayhi waa la miir dabool saacatan saacad uma afaaqa waa miirsan fa ashkhasa basarahu araggiisao nebigu u taagay ila sakfi saanqaafka xaggaa kore oo cirka ah ayuu nebigu saa indhaha ugu taagay uma qaala wuxuu yidhi nafta markay sii dhacaysa xagga indhaha aada qaala nebigu wuxuu yidhi allaahuma allah yow arafiiq alaclaa jamaacada sare macooda ilaahyow yeel qultu waxaan idhi bay tihi caaisha haddaan ahay idan haddaas laa yakhtaarana nebiguna dooran maayo weli nebiguna dooran maayo maanta dhihi maayo adduunyada aan joogo ee aakhiru dooranaya wa carabtu waxaan gartay bay tihi alxadiida aladii xadiidkaasoo kaana wahaa nebigu yadkuruu kii sheega walxaal huwa nebigu saxiixun caafimaad qabo isagoo caafimaad qaba xadiidkan ka maqli jiray baa igu soo dhacay fa kaanad waxay ahayd aakhiru kelimatin oo takallama oo ku hadlay bihaa kelimada rasuullahi sal slam hadalkii ugu dembeeyey oo nebigu ku hadlay wuxuu ahaa inuu yidhi allaahuma arafiiq alacla jamaacada sare macooda ilaahw ye rawaahu sheekhaani ayaa wariyey sidaasaa nebigu ku ducaysay alayh salaa salaam waaya wa canhaa ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama kaana waxaa ahaa beena yadayhi nebiga hortiisa rakwatun sibraar ow culbatun ama culbaa baa ahayd waa amweel yaa taasaa nebiga hortiisa ahayd taasoo fiihaa dhexdeeda maa-un biyo ay ku jiraan fa jacala wuxuu gudagalay yudkhilu inuu gelinayo yaddahu gacantiisa filmaayo biyahaas culbadda ku jira a oqole iyo waxbaa la yidhahdaa ama sibraarka ku jira wa yamsaxu bihaa inuu ku masaxayo nebigu weji wejigiis biyaha intoo gacanta la galo waa baalka oqolaha ah markaa wejiga saa u marmarinaya biyaha qabow qandhada iyo xanuunka iyo wakaas wa yaquulu nebigu wuxuu lahaa laa ilaaha ila allah ilaahay maaha ilaah kale maahan ina lilmowti sakaraat dhimashadu waxay leedahay sakaraat dhimashadu nebi maxamed calayhi salatu salaam khayru khalqillah xanuunka qabtay a alla dhimashadu waxay leedahay sakaraad ka horeeya uma nasaba yaddow gacantiisao nebigu og taagi fa jacala wuxuu le sidii ducaa oo kale fa jacala wuxuu gudagalay yaquulu inuu leeyahay fi rafiiqil calaa ilaaha weye xataa qubida ilaa nebiga laga qibdooday wamaalad yaddow gacantiisana ka dhacday markay naftu ka dhacday calayhi salatu salaam rawaahu lbukhaariyu baa weriye fi raqaa'iq ayuu ku wariyey marka waxaa la yidhi dhimashadu sideeday qofkaan xataa lagu dhibin sideeday dhimashadu iskaga culus qof kastaba aad bay iskaga culus nebigeennana calayhi salaatu wasalaam khalqiga ilaahay kan ugu fadli badan ba cala alidlaaq kuwooda caqliga leh iyo kuwoodan caqliga lahayn jamaadaad cirarka dhulalka carshiga wax kasta nebigaa ugu fadli badnaa calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu yidhi noloshayduna khayr bay idiin tahay dhimashadayduna khayr bay idin tahay haddaan noolahay waaba idinla jooga haddaan dhintana acmaashiinaa la iin bandhigayaayo markii la iisoo bandhigo haddaan khayrarka waa ilaahay baan mahadinaya haddaan shararkana waa istikfaar baan dalbayaa wey waay rawaahu lbukhaariyu baa wariye fi raqaa'iq ayuu ku wariyey khaatimatun khatamana allahu bilkhayr fii fadaa'ili bacdi alambiyaa'i ambiyada barkooda fadligoodii ayaa laga hadlayaa sala allahu calayhim wasalam ambiyada ilaahay qaarkood fadli ay lahaayeen ibraahim alayhi salaatu wasalaam nebi ibraahim baa laga hadlaya qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wadkur ka sheekee fi kitaabi kitaabka dhexdiisa ibraahima nebiyullaahi ibraahim inahu ibraahim kaana wuxuu ahaa sidiiqan run badane nebiya nebi ayuu ahaa can anasin radia allahu canhu qaala jaa rajulu nin baa yimid ila nebiyi buu yimid sala allahu calayhi wasalama faqaala wuxuu yidhi yaa khayra albariyati makhluuqa kii ugu khayr badnaado faqaala rasuulullaahi baa yidhi sal alay slam daaka kaa makhluuqoo dhan ugu khayr badan ibraahim nebi ibraahim weeyaan calayhi salaam rawaahu muslim wa tirmidiy wa abu daawuud fii kitaabi sunna waxa uu yidhi marka ibraahim baa weeye kaa sheegaysa arrintaa waa intaan nebiga la ogeysin inuu isagu khalqiga o dhan ugu khayr badanya ama waa tawaaduc ama waa ikraam oo nebi ibraahim baa la karaamaynaya waay ilaa nebi ibraahim nebiga abtiriskiisa ayaa maraya waa aabihiis kow waana khaliilka ilaahay nebiga laakiin haddii kale wax ka khayr badan ma jiraan can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alay wasalam qaala nabiyullaahi ibraahim wuxuu yidhi can inabiyi sala allahu alay wasalam qaala nabiyullaahi maxamed wuxuu yidhi ikhtatana ibraahim baa isguday annabiyu ee nebiga aha calayhi salaam ibraahiimka nebiga aha waa isguday wa huwa isaguna ibnu hamaaniina sanatan siddeetan sano uu jiro bilqaduumi meesha qaduum la yidhaahdo isku guday waaga hore godniinku ma jira nebi ibraahim baa bilaabay siddeetan sano isagoo jira qofkii ugu horreeyo godniinka isagaa isguday qaduum waa meel magaceed ama maahee aalada la isku gudayey weeyaan halkaasuu isku guday boqol iyo intaasuu jiraa lii wacanhu can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaala nebi wuxuu yidhi lam yakdib been ma sheegin ibraahim annabiyu nebiga ah calayhi salaam qad weligeed ilaa alaaa kadabaatin saddex beenood mooyaane saddex beenood xagga muuqaalkay been uga egyihiin laakiin beel been cad maaha been rismiya maaha saddex beenood fintayni labo fii daat illahi ilaahay dartiisba u sheeg ilaahay dartiis iyo raalligelintiisa ayuu u sheegay waa mid oo mid hore waxaad qowluhu u yidhi innii saqiim waa xanuunsana tii meel iyagoo baxaya oo meel aaday ah ay israaceen dadkii qabiilkii iyo ummaddii iid iyo wax loo socdayba bau fa nadara nadaratan fi nujuum xidigahu intasaa u fiiriyey buu yidhi faqaala innii saqiim waan yaree xanuunsanayaa bu yidhi idilma raaci karaya waa horaba markay meesha ka anbabaxaan sanamyaal meesha yaalyaalla inuu burburiyo xanuun baan la haray buu yidhi marka xanuun xaqiiqa ayo markaa meel kaga dheganaana ma jirin laakiin xanuun kalea jirayoo haddee waxaanu ka xanuunsanayay caabudayaan taasi waa mid ilaahay dartiib ahay wa qowluhu midna waa hadalkiisa oo yidhi markau sanamyaashii burburiya waxay dhaheen man facala yaa haadaa biaalihatina waryaa ilaahyadayada waxaan ku sameeyey markaasuu wuxuu yidhi bal facalahu kabiiruhum haadaa kooda ugu weyn asnaamta kii ugu weynaaba inta reebay kuwii yaryaraha ilaahyaday ka dhigayeen wada burburiyey kii ugu weynaaba markaa faas madaxa u suro markaasu wuxuu yidhi kaa madaxa u suran yaha ma ujeedaa kaasaa inta meesha ka tegey intaa soo wada laayey madaxa ka wada guray intii ilaah jidhay oo dhan kaasaa cunay buu yidhi laaye taasna marka waxa weeyaan dee sanamkaas waxma samayne isaga u ahaa kayn burburiyey nebi ibraahim waka middii saddexaad waata wa waaxidatan midna fii sha'ni saarat gabadha saara la dhihi jiray darteed ayuu beenna u sheegay fa innahu ibraahim qadima wuxuu galay arda jabbaarin nin jabbaar ah oo boqoroo masar xukumi jiray dhulkiisa wa macahu waxaa maciisa ahaa saaratu gabadhii saara ahayd oo xaaskiisa ahayd wa kaanad waxay daxsana naas dadka tan ugu qurux badan fa qaala lahaa wuxuu ku yidhi saara markuu la hadlayey inna haada aljabbaara ninkan jabbaarkaa dhulka xukuma yaa in yaclam hadduu ogaado annaki adigu imra'atii xaaskayga inaad tahay yaklibnii waa iga qaalib noqonaya calayki dushaada waa iga kaadkaanayaayo isagaa ku qaadanaya ee fa in sa'alaki hadduu ku weydiiyo fa akhbiriihi u sheeg annaki adigu waqtigii walaasha inaad tahay haddii kale quuri kari mayo wuxuu leeyahy gabadha saa u qurux badan ma ibraahim baa wata ee waxaa dhadaa walaalaa nahadhi xaaskiisi baa nahadhi fa innaka adigu maxaa yeeley waqtii walaashay baata fil islaami islaamnimadaa walaali igu ta isaguna wuxuu moodayaa walaalnimo oo nasabka ah aan wada dhalanay fa inna anigu weydan abira laa aclamu garan maayo fil ardi ardadada dhexdeeda musliman muslim hayrii aniga kayrkaiyo wa kayrika adiga kayrkaaya adduunka oo dhan aniga iyo adigaa saaraha maahee wax kaloo islaamah ku garan maayo buu yidhi nabi ibraahim waagaa labadaa keliyaa joogay wax islaamah wax muslimiina falamaa dakhala ardoo dhulkiisa markuu galay ra'ahaa fa ra'ahaa ra'ahaa wa ra'ahaa u arkay bacdu ahliljabaari ninkii jabbaarka ahaa yaa ehelkiisa qaarkood gabadh ay arkeen ataahu waa u yimi fa qaala lahu wuxuu ku yidhi ataahu waa u yimi waaya jabbaarkiiba u tegi kuwii macnaha ciidankiisa ahaa iyo istaafyadii iyo waxaas baa arkeen waaya wuxuu ku yidhi markaa laqad qadima ardaka dhulkaada waxaa soo galay imra'atun taasoo laa yanbaqii lahaa aysan u haboon aan habboonayn laa yanbaqii lahaa iyada aysan u hamboonayn an takuuna inay u ahaato ilaa laka adiga mooyaane gabar cid adiga aan ahayn munaasab baanu ahayn gabadhaas baa dhulka soo gashay bay dhehen falamaa dakala ardahu ra'ahaa bacdu ahliljabaari ba arkay ataahu wa ataahu taasna wooda marmar waa lagu dara fa arsala ilayhaa waa u cidira ii keena bu yidhi gabadhaa aragtay inuu quruxda badan fa utiya bihaa waa lalayo fa qaama ibraahiim baa istaagay calayhi salaam waay nebi ibraahim baa istaagay ilaa salaati ba u kacay ilaa salaadaa lagu cararaa markay dhibaata timaado wastaciinuu bisabri wasalaati walid sabir iyo salaad kaalmays nebiguna markii murugga qabato calayhi salaatu salaam salaaduu geli jira falamaa dakhalat calayhi markay usoo gashay gabadhii lam yatamaalak ninkii jabbaarkaa iskama haynba anbasada yadow gacantiisa inuu usoo taagay ilayhaa xaggeeda quruxdeeda iyo cajaa'ibteeda inta arkay waaba ishay waayoo gacantiibuu la soo aaday faqubidat yaduhu gacantiisibaa la laabay ninkii qabdatan laabid shadiidatan daran gacantii baa qallashay qalal kaleo macnaha eber ay noqotay maaha gacantii baa isku soo laabantayba gebigeediba macnaha waxay noqotay naafaah gacan nin wax gacan la oo kale fa qaala lahaa wuxuu ku yidhi ninkii gaalka ahaa gabadhii idcii bari allah ilaahay ilaahay ii bari an yudliqa yadii gacantayda inuu iisii daayo ilaahay ii bari gacantaha inuu iisii daayo waa gartay wuu gartay meesha looga yimi walaa aduruki kuna dhibi maayo ba yidhi wax dhibaataa aan kuu geysanayo ma jiraan fa facalad way fash ilaahay oo bar facad waa noqday markay macnaha gacantii usoo noqotay buu facaada misna noqdayoo gacantii buu la soo aaday waa ishayn waay waana kii hadeer gacantu qallashay waa gaalada wax ka balaayo badan faqubida misna gacantiisii baa la laabay oo wax qallalan oo kalea laga dhigay ashadda wax ka daran min alqabdati luulaa haa laabidii hore xoogaha awal waxay ahayd laabid keliya waa loo dhuujiyey marka aad baa loo qabtay fa qaala lahaa wuxuu ku yidhi midla daalika sidii oo kale ii bari ilaahay ba yidhi ku dhibi maaye fa facalad waa fash waa u ducays facaada misna waa ku noqday mar saddexaad gacantii baa la soo aad gacantiisu soo gaari mayso faqubidad waa lawaa waa la laabay ashadda wax ka daran min alqabdatayni aluulayayni labadii hore o dhan mid ka sii daran baa la xanuujiyey fa qaala laha marka iyaduna ilaahay oo barayaysa waxay lahay balaadan yaan la dhihin iyadaa dishay a ilaa macnaha waa ilaa waa balaaya meesha joogte idci lah yidhi ilaahay ii bari an yudliqa yadi ilaahay inuu gacantayda iisii daayo ilaahay bari marakan saddexaad wa aad buu xanuunsaday wuxuu yidhi falaki waxaa falaki waxaa kuu sugnaatay muxuu yidhi falaki lah waka falaki lah buu yidhi allah waa la kor dhiganta falaki waxaa kuu ahaaday allaha ilaah baan ku dhaartaye marakan dhaar buu ku daray allaa aduraki inaanan ku dhibin waxaad leedahay ilaah baan ku dhaartay inaanan ku dhibin ilah baan kugu dhaartay fa facalad waa samaysay waodliqad yaddu gacantiisi waa loo sii daayy yaa wadacaa wuxuu u yeedhay marakan alladii kii jaa bihaa la yimid kii awal usoo ilaaleeyoo yidhi gabar qurux badan baan kuusoo arkay kiiba u yeehay waa ciidamadii fa qaala lahu wuxuu ku yidhi innaka adigu inamaa ataytani waxaa iila timid bishaydaani shaydaan baa ii keentay walam taatinii lamaada imaan biinsaanin binu aadam ha gabar imaadan keenine shaydaan baa ii keenta bi fa akhrijhaa ka saar min ardi dhulka aan maamulo oo dhan hiyaa dawladda intay ka dhisan tahay iga saar bay waka wa wa acdihaa si haajira gabadha haajira la yidhaahdo addoontaana middaan aa ii keentay si ha ku shaqaysatee idhaafina dhulka iyo intaad xukuma iga saar waa baqa qaala wuxuu yidhi fa aqbalad way soo qaabisho saaro tamshii xaalay soconayso falamaa ra'ahaa markuu arkay ibraahim calayhi salaam insarafa waa gaddoomi salaaddiibuu ka baxa fa qaala lahaa wuxuu ku yidhi ibraahim gabadhii la waan kala maqnaayeenoo gabadhan ciidamadii baa la tegayn oo ninkaasi u geeyeen mahayan bal warran mahyan bal warran qaalad waxay tihi khayran laqiitu khayran khayr baan la kulmay kafallaahu ilaahay baa iga kaafiyey yadalfaajiri faajirka gacantiisa wa akhdama ilaahay waa i khidmo siiyey khaadiman khaadim ama wa akhdama gaalkiibaa i khidmo siiyey khaadiman mid shaqaalaha gabar shaqaalahana waa lay siiyey gacantiisana ilahay waa iga qabtay haajaraha marka la soo siiyey haajaradaas hadda xaaska nebi ibraahim baa la siiyey laakiin marka dambe nebi ibraahim laftiisaa guursan doona fa tilka taas oo khaadimadda aya ummukum hooyadii weeyaan yaa banii maai samaa'i cirka biyihiisa wiilashoodii macnaha reer carbeedow carabay carab oo dhan islaantaa ka soo farcanteen waa gabadha haajiro la yidhahdo ninkaas iyo islaantaas saaraa uu siiyey sababtoo a nabiyullaahi ismaaciil ayay dhashay haajiradan carab oo dhanna nabiyullahi ismaaciil bay maraysaa xataa nabigeena alayh salatu asalaam marka taas waa hooyadin bay yidhi yaa bani maca asamaa maai samaa waxaa loo leeyahay nasabka carabta baa nasab shariifa oo wanaagsan oo sida biyaha saafi u ah weeyaan ama waxaa loo leeyahay maai samaa waxa weeyaan waxay ku noolaan jireen carabtu waxa roobku keeno oo dhirta iyo daaqa iyo waxa soo baxa iyo midhaha bay isticmaali jireen marka biyaha cirka biyihiisa yaa wiilashoodii waay sidaasa arrinta marka nebi ibraahim saddexdaa beenood been dembilana maaha ayuu sheegay markii laakiin waxaa la yidhi xidigga u lahaa haadaa rabbi hadba markii mad soo baxdo haadaa rabbi taa lagu dari maayo iyada waagaa qaangaarba ma ahayn baa la leeyahay a rawaahumaa muslimun hunaa halkaanuu ku wariyey kitaabu nubuwa waalbukhaariyuna fii badi lkhalqi ayuu ku wariyey can jaabirin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaala ne wuxuu yidhi curidad calaya waxaa la ii bandhigay al ambiyaa ambiyadii baa la ii soo bandhigay fa idan muuse nabiyullaahi muuse darbun waa mid soohane ah oo min arijaali ragga xaggooda ah xagga ragga markaa fiirsid nin dhuuban oo soohan weeyaan kaannahu waxaaba moodaa min rijaali shanuata qabiiladii shanua la dhihi jiray raggeeda inuu yahay moodaa waa qabiilo raggoodu hilib yar yihiinoo rag dheerdheer oo dhuudhuuban oo cajaa'ib ah ayaa haya waa qodob waraayatu ciisa baan arkay binu maryam waxa weeyaan markaa nebiga wax la tusayana habeenkii nebiga la dheelmay weeyaan nebi ciiseaan arkay ina maryama calayhi salaam fa idan aqrabu man qofkan ugu dhow ra'aytu aan arkay bihi nebi ciise nebi ciise qofka ugu ekaa anugu intaan arkay shabahan xagga ekaanshaha curwat ibnu mascuud saxaabiga curwat ibnu mascuud la dhihi jiray ayaa ugu ekaabay xagga midabka iyo timaha iyo quruxda waraaytu ibraahim baa arkay salawaatullaahi calayh faidan aqrabu naas dadka mid aqrabu man qofkan ugu dhow ra'aytu aan arkay bihi ibraahim shabahan ekaanshaha saaxiibukum saaxiibkii weeyaan kuma yacnii nafsaga isagaa iska wada nebigu sala allahu alay slam nebi ibraahimna anaa ugu ekaabay waraaytu jibriila baan arkay calayhi salaam faidan aqrabu man axadkan ugu dhow ra'aytu aan arkay bihi macnaha jibriil shabahan ekaanshaha dixyat bnu khaliifata ninka la yidhaha ina khaliifa dixyatulkalb saxaabigii macnaha quruxda badnaa oo malakul jibriil isu soo shabihi jiray ayaa jibriil ugu ekaa rawaahu muslimun fi lisraa nebi ibraahim intaasaa looga tegay muuse sala allahu alay sl nebi muuse weeyaan qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wadkur sheeg fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa muusa nebi muuse inahu muuse kaana waxa ah mukhlasan mid la khalisay ama mid la saafi yeelay mukhlasan mid la saafi yeelay wa kaana wuxuu ahaa rasuulan rasuul rasuulkaasoo nebiyana wanaadaynaahu nebi muuse waa u dhawaaqna min jaanibi duuri duurka dhinaciis alaymana haddee midigtaah aa buurta dhinaceeda midig ayaan uga yeernay weeyaan wa qarabnaahu waana dhoweynay najiyan faqitaan ahaan ayaan u soo dhoweynay baa ilahay leeyay waa la koodnay waa la faqnay weyaan sadaqa allah alcadiim ilaa kaliimullah weeyaan ilahay baa la hadlay waa nabiyullaahi muusa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi abu hurayre istaba waxaa iscaayeen rajulaani laba nin baa iscaayeen rajulu nin oo min alyahuudiya wa rajulu nin oo min almuslimiina baa iscaayey faqaala almuslimu wuxuu yidhi waladii istafaa maxamedin waxaan ku dhaartay ilaaha nebi maxamed doortay sala cala alcaalamiina koonka oo dhan ka doortay faqaala alyahudiyuna wuxuu yidhi waladii istafaa muusa muuse ilaaha doortaanna ku dhaartay calayhi salaam cala alcaalamiina koonka o dhan ka doortay fa rafaca almuslimu muslimkii baa kor u qaaday yaddahu gacantiisa cinda daalika hadalkaa markuu yahuudigu yidhi oo yidhi nebi muuse koonka o dhan laga doorto uu gacanta kor u qaado faladama wuxuu dharbaxay wajhal yahuudiy yahuudiga wejigiis ila waxaa la rabaa waxa daare taxadgudub ama aan diintu inaa maaragtay aataa qof kululaanayo oo maaragtay jawaabaya gacantu ka jawaab uu yahuudiga wejiga ku dhuftay fadahaba alyahuudiyu yahuudiga wuxuu aaday ilaa rasuuli lahi sal lla alay slam fa akhbarahu wuxuu u sheegay bimaa kaana wixii ahaaday min amri amarkiisa isaga iyo wa amrilmuslimiin iyo kan muslimka xaaladdii kala dhex madhay ayuu u sheegay fa qaala rasuulullaahi baa yidhi sala allau alay wasalam laa tukhayiruunii ha i khayr badnaysiinina calaa muusa nebi muuse ha iga fadilinina oo ha iga khayr badnaysiinina ha oo waxa weeyaan haddee nebi muuse see baa udhihi kadhaa caalamka o dhan baa laga doortay nebi maxamed baa kaasi weeyaan ba hadalku ahaa moogta marka ha iga khayr badnaysiinina nebi muuse fa ina naasa dadku yascaquuna waa suuxayaan qiyaamada fa akuunu waxaan ahaanaya anigoo nebi maxamed ah awala man qofkan ugu horreeya yufiiqu miyirsanaya qofka ugu horreeya miyirsada oo suuxdinta ka kaca waa aniga fa idan muuse nebi muuse markaas baadishu waaba mid ku dheggan bijaanibil carshi carshiga dhinaciis nebi muuse isagu marka anigu ugu horkaco khalqiga carshiga oosaa ugu dheganya falaa adri garan maayo ha kaana inuu ahaaday fii man saciqa dadkii suuxay oo faafaaqa qablii hortay oo miyirsaday am kaana inuu ahaaday miman istatna la ilahay dadku soo reebay a rawaahu halaa oo waa maxay dadku markay suuxaan horta waxay la dadku la suuxayaan qaylo waxaa la maqlayaa qaylo waxaa la maqlayaa lala suuxo nafkaa dhacaysa waa la dhimanaya nabi muuse wuxuuba markaa ku dheganya marka anu miirsa carshigu saa ugu dheganya tiirarka carshiga marka nebigu ha iga fadilinina nebi muuse dee arrintaa dhan baaba nebi muuse aan ku arkay buu leeyahy marka inuu yahay inuusan inta suuxay miyiirsaday hortayd hortayda iyo inuu dadki ilaahay soo reebay yahay yaa oo dadki ilaahay soo reebay kuway ahaay fa saciqa man fi samaawaati wa man fi lardi ilaa man shaa allah ilaa man sha allah dadka ilaahay leeyahay inuu ku jiro iyo kala garan maayo inay taa kaleta ilaa nebi muuse awal baa suuxdintu u hormadhay mogta buurtii markii uu la yidhi buurta fiiri ya le ilaahay iskay aragti bu yidhi buurtaa fiiri baa layidhi waqara muusa saciqan nebi muuse waa dhacay isagoo suxsan marka nebigu ha iga khayr badnaysiininaan hadda hamoodin in macnaha nebi muuse aan nebiga laga khayr badnaysiinaynoo nebi muuse uu nebiga ka fadli badan yahay saa maaha nebigu tawaaduc miran buu ahaa marka tawaaducu darteed buu saa u leeyahy ama waxa weeya nebi muuse haga khayr badnaysiinina isaga ha liidinina adoo aan nebiyada iyo kala liidin waa waxaa la rabaa inaa mislo ogaatay nebigu inuu dadkao dhan isaga ugu fadli badan yahay alayhi salatu wasalaam rawahu halaa wacanhu can nabiy sala allahu alay wasalam qaala nebi ilaahi wuxuu yidhi ursila malakulmowt malakulmowt baa la soo dira ilaa muuse nebi muuse loo soo dira calayhi salaam orad nebi muuse nafta ka soo qaad ayaa lagu yidhi falamaa jaahu hadduu soo gaaray malakulmowtkii nebi muuse saka waa dharbaaxay nebi muuse hu malakulmowtki malakulmowtkii buu dharbaaxay fa faqaa wuxuuga fujiyey caynahu ishiis malagii baa isha laga riday fa rajaca waa noqday malg malagii ilaa rabbi ilaahay ba aad fa qaala wuxuu yidhi malagi arsaltanii ilaahu waxaa ii didha ilaa cabdin addoonan laa yuriidil mowta dhimashaba aan rabin addoon anuu naftaan ka soo qaadan aqaanee addoon aanba oggolayn inuu dhinto oo nafta laga qaado ayaa ii didha ilaahayo xaalkaani waa maxay qaala wuxuu yidhi nebigu faradallahu ilaahay baa u celiyey ilayhi malakulmowdki caynahu ishiisii horta ilahay usoo ceshay dhibyari wa qaala wuxuu ku yidhi ilaahay malakulmowd wuxuu ku yidhi irjic noqo ilayhi muuse ku noqo faqul lahu waxaa dhahdaa dac ku dheh dac meesha ka go-an gacantaada deji gacantaada deji saar yadacu markaasuu dejinayaa yadahu gacantiisa calaa matni thawrin dibi dhabarkiisa macnaha gacanta ha dul saaro dibi dhabarkiisa amarkaasi markaasuu saaraya falahu waxaa nebi muuse u ahaaday bimaa kaddat yadduhu gacantiisu waxay ay daboosho ilaa gacanta dibiga waa markii la saaro dibiga gacanta dibigu wuxuu leeyahay haraggiisu dhawar badan timo badan buu leeyahay wixii gacantiisu daboosho wuxuu leeyahay nebi muuse bikulli shacratin tin kasta sanatun sana u sugnaata inta timood gacantaasi qariso tin kasta hal sana aan uga dhigno oo cimrigiisi loogu daray hadduusan doonayn inuu dhintaba de cimrigaan u badinayna gacanta maxay intee kumanaan tibaabay saas u dul fuulaysaa moogta tin kasta hal sano waan siin waa u yimid ilaahay saasuu ku soo yidhi qaala wuxuu yidhi markaas nabi muuse ay rab ilaahayo uma mah maxaa ka dambeeya timahaas oo halkii tina hal sano la igu dhuftay markii aan dhammaysto maxaa ku xiga qaala wuxuu yidhi ilaahay uma lmowtu de waa dhimasho kollay dhimashadaad diidaysa waa imaanaysa waa lagama maarmaan qaala wuxuu yidhi nabi muuse falaan ilaahayo hadda falaan haatan baan rabaa marka haatan waxba timahan iyo halkaas sano iyo iskaba daayey haatan hallay oofsado fasaalallaha ilaahay wuxuu weydiisaa nebi muuse an yudniyahu inuu u dhoweeyo ilaahay min alardi dhulka dhulkii almuqadasati la dahiray ramyatan tuurid bixajarin dhagax qadar dhagax la tuuray meeshuu gaaro in la eg ardul baytulmaqdis xaggeeda ilaahayu ii dur dhulkaas xaggaas aan ku dhinto intaa unbuu codsaday fa qaala rasuulullahi yidhi sal ly slam falow kuntu haddaan ahaan lahaa buu yidhi ama halkaas nabi muuse ku dhintay haddaan hadda joogi lahaa la araytukum waan idin aragsiin lahaa qabri qabrigiis indhahaan idin idiin saari lahaa ilaa jaanibi dariiq xaaluu yahay dariiqa dhinaciis taxta alkafi bilaxmari iituur guduudan dhinaceed halkaasuu ku yaallaa bay rawahu sheekhaan waxaa la yidhi horta dee dhulkaas mubaaraga waxaa fiican qofku weligeedba meel fiican in lagu aaso oo dad saalixiina iyo ilaa dhulkan muqadas waa dhulka ambiyada weeyaan waagaana la leeyahay nebi muuse nafta laga qaadayana waa markii tiiha lagu jiray marka dhulkii waasaca ahaayoo jabalu duur agtiisa ahaa wey meesha la rabo in macnaha nafta looga qado uu codsanayo qabrigiisa hadda waa meesha waxaa la yidhi walaa yuqaalu la dhihi maayo keefa yaldamu muusa malakalmowt nebi muuse see u dharbaaxi karaa malakulmowt alladii huwa rasuullah malakulmowt ilah baaba soo diray maxaa yeelay waxaa la yidhi inahu dakala calayhi fii beyti bikayri idn malakulmowtku wuxuu ku soo galay guriga ma nebi muuse idan la-aan weliba fii suurati insaan qof binu aadana muuqaalki isagoo leh oo guriga dhex taagan buu nebi muuse arkay fadanna fiihi wuxuu ka malaysaa ashar shar war waa maxay qofka xaggee kaaga soo dhaca ila haddaada gurigaada hoosta ka xirtay aad aragto qof dhex taagan waa ka baqaysaayoo tuug iyo waxbaas waa shakinaysaa markaasaa qof binu aadana faladamahu ibtilaan waa dharbaaxay isagana waa lagu itixaamay sidii nabi muuse iyo sidii nabi daawuud iyo nabi sulaymaanba u dhacdayba walaakin laa yazaalu yidhi sheikhu fi nafsi nafta dhexdeeda ka zuulmiyo shayun min hada kolley naftu shay baan shay unbaa waa ku shay baa nafta weli kaga sugan haa sharax kasta iyo tawjiih kastoo la saaray xadiidka fii nafsi shay weli naftu waxbay dareemaysaa arrintaas qaabka ay u dhacday xadiid kale bukhaari iyo muslim baa warinaya can anasin radi allahu canhu can nabi sala allahu alay slam qaala nabi wuxuu yidhi marartu waxaan soo maray calaa muusa laylata usriya bihi habeenka lay dhalmay cinda alkafiibi baan ku soo maray ciituurkii alaxmari guduudna agtiisa walxaal huwa nabi muuse qaa'imu taagan taagan yahay yusallia uu ku tukanaya fii qabrihi qabrigiisa dhexdiisa rawahu muslim nabi muuse horta markii hore qabrigiisa isagoo ku tukanayaa la arka misna intii nebigu sii socdayba nebi muuse intuu ka hormarayba waxaa loogu tegay isagoo baytulmaqdis joogo oo ambiyadii halkaa lagu tujinayay ku jira misna ruuxdiisiba wuxuu ugu tegey cirka lixaad waa isagii salaadaha celceliniyado hadba laha ilaahay fududayn soo weydiiso marka walaa cajabni waxaa wax lala yaabo maaha fii haada maxaa yeelay fa axwaalulbarzakhi meeshaan dadka lagu aasayo barzakha amaana axwaasha ka jidha laa tudrikuha alcuquul caqliyaashu ma haleeli karaan caqligu ma gaari karo meesha waxa ka jira walgaybu acjabu min kulli shay waxa kaa maqanna wax kasta waxa ugu yaab badan weeyaan ambiyadu marka qubuurahooda ay ku nool yihiin ilaahay bayna ku caabudayaan xaalkooda waa sida ciisa sala allahu alay sl nabiy llahi ciisa laga hadlay qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wadkur ka sheeka id waqti qaaladay tiri almalaa'ikatu malaa'igta ilaahay yaa maryamu maryamaay ina allaha yubashiruka ilaahay wuxuu kuugu bishaaraynayaa bikelimatin kelimo waa welad oo minhu xaggiisa ka ahaaday ismuhu magaciisana almasiixi baa la yidhaha ciisa ahaa ibnu maryam wajiyahan xaala yahay mid ma garanaysaa wajiha fi dunyaa adduunyada dhexdeeda iyo walaakhirata aakhiraba waay oo macnaha weji u saaxiiba wa min almuqarabiina xaalu ka mid yahay wajiyahan xaalu yahay wa min almuqarabiina xaalu yahay wa yukalimu naasa dadkoo la hadlaya fi lmahdi dharabta isagoo ilmo yar ah wa kahlan isagoo garmadooba ah wa min asaalixiina isagoo ka mida kuwa saalixiintaha wan wanaagsan xaaluu ka mid yahay sadaq allahu alcadiim can ibni cumar radi allahu canhu can inabiy sala allahu alayh wasalam qaala nebi wuxuu yidhi araanii waxaan is arkay buu yidhi leylatan habeen cinda alkacbati kacbada dhexdeeda ayaan manaan baan isku dhex arka faraa'aytu rajula nin baan arkay ninkaasoo aadamo maariina ka axsani maa shay kan ugu wanaagsan anta adigu raayinkii arka aad tahay oo min udmi rijaali ragga maariinkooda ah maariin aad aragti midka ugu qurux badan ayuu ahaa lahu waxaa u ahaa limmatun halab tima macnaha soo degsan oo badan oo halkaas soo gaaraya dhagaha iyo garbaha ayuu lahaa ka axsani maa shay kan ugu wanaagsana halabtaas anta adigu raa'inkii arka aad tahay min allimaami halabyaasha qad rajalahaa xaalu shalleeye weliba tima iska kala yaacaya maahe kuwa uu shalleeyey rajalaha oo saa u sii daayey macnaha fa idan hiya waaba iyadoo taqduru tif tifaysa haa tifqamaysa halabtaas maaan biyo biyaha saa uga daada-aya timaha muttakean xaalu yahay ninkaasi mid ku dangiiga yaa mid cuskaday iska dheh calaa rajulayni laba nin oo amase calaa cawaatiqi rajulayni laba nin luqumadooda meeshaa surka ah oo laba nin saa uga cuskan yahay yaduufu wuu dawaafay bilbeyti kacbada ayuu dawaafeeyey ninka noocaas ayaan arkay waana manaam fa sa'altu waa weydiiyey man haadaa war waaya baan idhi ninkaani fa qiila waxaa la yidhi hadaakani almasiixu ibnu maryam masiixii ina maryamo ahaa wey waa nebi ciise uma dabadeed idan ana idan waaba isla markiiba idan ana waaba anoo ku sugan birajulin nin xadaradiis ninkaasoo jacdin adag tima adag qadadin sii adag acwaril cayni ishiisu cawaran tahay alyumnaa midigtaa isha midigtaa waa cawaranta kaanahaa waxaa moodaa isha midigtaa cinabatun xabad cinaba cinabadaasoo daafiyatun soo taagan ha xabad cinabo saa usoo kuusan soo baxsan buu leeyahy fasa'altu waa weydiiyey man haadaa warkana waa maxay fa qiila waxaa la yidhi hadaakana almasiixu dajaal weeyaan gaalka weyn oo beladaa ilahnimada sheeganaya oo dajaal la yidhahdo kaa weeyaan rawahu shika waay can ibni cabbaas radi allahu canhu can nabiy sala allahu alay wasalam qaala nebi wuxuu yidhi marartu waxaan soo maray leylata usriya bi habeenka lay dheelmay calaa muusa bin cimraan muuse ina cimraan aha calayhi salaam rajulin baan soo mara ama rajulun huwa rajulun laba xarakaa saaran nin buu ahaa aadamo maariina duwaalun oo dheer jacdun oo dhisan jacdu hadda adayg keliya maaha jirkiisu macnaha xoogaa timihiisu adag yihiin adag balaa maaha kaanahu waxaa moodaa min rijaali shanua reer shanua raggoodii qabiilkaas inuu yahay waraa'aytu ciise bna maryam baa arka marbuuca alkhalqi xaalu yahay abuurkiisu miduu dhexdhexaad yahay maa'ilan xaalu yahay miduu iilanaya ila alxumrati gudud ila alxumrati maa'ilan xaal yahay miduu iilanaya ila alxumrati gudud iyo walbayaadu cadiin sabidara'si xaalu yahay timihiisu miday jilicsan yihiin oo bis yihiin tima jilicsan rawaahu muslimin baa wariyey wa tirmidiyuna waa wariyey fi tafsiiri buu ku wariyey can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sala allahu alay slam qaala nebi wuxuu yidhi maa min mawluudin mid la dhalayo ma jiro kaasoo yuuladu ladhanayo la dhalayo ilaa haddow jiraba naqasahu shaydaanu shaydaan baa gujinaya qof kasta oo dhalanaya shaydaan baa saa kalida uga gujinaya fa yastahillu waa sawdaynayaa saariqan xaalu yahay mid qaylinaya waa ohaya ilmuhu markuu dhalanayo samayna arag muxuu la qaylinayaa min naksati shaydaani shaydaanka macnaha gujintiisa ilabna maryama ina maryama ciisema ciise nabiyullahi ciise iyo wa uma hooyada mooyaane nabi ciise iyo hooyada mooyaane qof kastoo kale shaydaan baa saa u gujinaya markuu dhasho qaala abu hurayra wuxuu yidhi iqra-u akriya in shi'tum haddaad doontaan aayadda xadiidkaas wax u rumaynaya waxaad akridaan wa ini anigu uciiduha waan magan gelinayaa maryama ilaahayow bika adiga iyo wa duriyataha duriyaddeedaba waxaan kaa magan geliyay min ashaydaani arajiim shaydaankii la dheereeyey marka duriyaddeeda iyo iyadaba shaydaan baa awal looga xirsi xiray taaban mayse wey taaban maya wa canhu can nabi sal alla alay slam qala wuxuu yidhi ina awla naasi dadka kan ugu awlaysan biciisa nabiyullahi ciise waxaa ugu mudan ciise bna maryam fi lulaa walaakhira ana anigu dhe awlaa awla naasi baana dadka kan ugu awlaysan biciisa bni maryam nabi ciise anaa dadka ugu mudan fi lulaa walaakhirati aakhira iyo adduunba qaaluu waxay dhaheen kayfa yaa rasuula seebay ku dhacdo qaala nabi wuxu yidhi al ambiya ambiyada ikhwatu waa walaalo walaalahaasoo min calaatin kala bahooyina kala bahbah weeyaan waa maxay macnaheedu wa ummahaatum hooyooyinkood shataa kuwa kala tagtagsan weeyaan wa diinuhum diintooduna waaxidun waa mid falaysa baynanaa annaga dhexdayada aniga nebi ciise nebiyu nebi maahayn nebi nama dhexayn marka anaa ugu mudan wey wa fii riwaaya ana awlanaasi dadka kan ugu mudan baan ahay biciisa bni maryam al ambiyaau ambiyada ilaahay awlaadu callaatan waa kala tegtegsan yihiin oo kala bahabaha weeyaan macnaha waxa weeyaan dumaraa kala dhalay walaysa baynii wa baynahu aniga nabi ciise dhexdayadana nebiyu nebi maahayn annagaa iskugu xidhnay weeyaan rawahuma halaaa wacan can nabi sal alla alay slam qaala wuxuu yidhi ra'aa ciisa calayhi salaam nabi ciisa wuxuu arkay rajulan nin yasriqu xaday nabi ciise wuxuu arkay nin waxaday faqaala lahu wuxuu ku yidhi nabi ciise saraqtu riyaa war waxbaa xadda qaala faqaala kiibaa wuxuu yidhi kallaa maya waxba ma xadin wallaahi aladii laa ilaaha illaa huwa ilaaha waxaan ku dhaartay ilah kale usan jirin waxba ma xadin ba ilahay weynaaba ku dhaartay faqaala ciisa baa yidhi aamantu billah ilaahay baan rumeeyey marka allah aa ku dhaaratay rumeey wakadabtu nafsii nafteedana ku beeniyey bees waxba maada xadin iska tag anaa waxa weeyaan laa ilaaha haddaaba tidhi alladii laa ilaaha illaa huwa bes waxa wey anaa ka noqday wey hadda wana ujeeda inuu xaday magaca ilahay ba haddaan madhay ilaahaasaan rumeeyey wey bes naftaydiina waa ku beeniyey wixii ii muuqday waxaa laga yaabaa inaad si kale ugu xaq lahayd oo u qaadatay iyo wax lamid khalaas faraha laga qaaday ilaahay baa ilaahay baa ku haray wey rawahu muslimin nasal allah kamaal alimaan aamin yunus wa zakariya sala allahu calayhima wasalam nabiyullaahi yuunus iyo nabiyullaahi zakariya weeyaan qaala allahu tacaala wa ina yuunusa nabi yuunus laminaa mursaliina oo ka mid ihi ilaa an qaala ilahu ka yidhi wa arsalnaahu nebi yuunus waa dirnay ilaa mi'ati alfin boqol kun aw yaziiduuna bal yaziiduuna maya waaba ka badnaaye fa aamanuu waa rumeeyeen dhammaantooda famatacnahum waa u raaxayn ilaa xiin nebi ummaddiisa inta ka tegey yaa markay cadaabka arkeen kabacdi nebigii la keenayo ay rumeeyeen nebigaana jira dib bay u fiicnaadeen wey ilaa isagaa nebi yuusuf markii hore fasax lama siin inuu tago doon buu raacay xag rabbina fasax kama haysan doontii baa waxay ku dhowaatay inay baddu liqdo kuwii macnaha mallaaxiintii doonta naaquudayaasha waxay dhaheen war waxa ayna saaran nin soo dhuntay sayidkiisa ka soo baxsaday tolo waa kee waa la quraceeyey isagay ku dhacday dabadda iskaga tuureen faltaqamahu lxuutu marka lagu leeyahay mallaygii baa liqay yaxaas baa liqay maalmow yaxaaska ku dhex jira markii dambena xeebtu kusoo tuur isagoo xanuunsan geed baa ilaahay meeshii uga dhali hoosu noqda faran far oo kale isagoo aho dubkii eber noqday markaasaa waxaa kaloo ilaahay u sakray bahasha waclada la yidhaahdo ta'tiihi sabaaxan wa masaan subxii iyo galabkii u imaanaysaa fa yashrabu min labani caanaheedu cabaya wacla waa goodir ilaa uu markii dambe ka fiicnaaday awooddiisii jirkiisi soo noqday kabacdiba ummaddii ku noq waa u noqday ummaddii waa rumeeye waa fiicnaadeen marka ummaddii waa rumeeye boqol iyo soddon kun baa lagu sheega dad ah can ibni cabbaasin radi allahu canhu ana rasuul llahi sala allahu alay slam kaana wuxuu ahaa yasiiru kii soconaya bayna maka walmadiina maka iyo madiina dhexdooda fa mara biwaadin tog buu soo mara faqaala nin wuxuu yidhi ayu waadin hada haada togkaysee baa kaniya faqaalu waxay dhaheen haadaakana waadi lasraq toggii la dhihi jiray asraq weeyaan waa tog magaciisa qaala wuxuu yidhi nebigu kaani waaba anigoo anduru fiirinaya ilaa muusa calayhi salaam haabidan xaalaya mid ka soo hobtay min athaniyati fangorada karinta wal xaalleo nebi ciisena ju'aarun sawdayn ay u ahaatay ilallaahi ilaahay xaggiisa u sawdaynayo bitalbiyati talbiyo labeykada isagoo daldalaya ilaahay xaggiis inaa u jeedaa moodaa uma mara waxau soo mara calaa haniyata harsha meesha harshe la yidhaahdo waa magac yadune meeshaasuu soo mara fa qaala wuxuu yidhi ayu haniyatin haadihi war waa karintaani teebay ahay qaalo waxay dhaheen haniyatu harshaa weeyaan tana qaala wuxuu yidhi nebigu kaani waaba anoo anduru fiirinaya ilaa yuunus ibnu mataa nebiyullaahi yuunus ina mataa ahaa calayhi salaam calaa naaqatin isagoo dul saaran naaqadaasoo xamraa a gududan jacdatin oo xoog badan calayhi nebi muuse yuunus dushiisana jubbatun jaakaday tahay oo min suufin suuf khidaamu naaqati hashiisa wax lagu hogaamiyeoo lagu sanxiray khulbatun lif ay tahay lif walxaaluhu nebi yuunusna yulabiya u talbiyeysanay yaa labayka ku hay rawaahu muslimun fi lmicraaj wa canhu can nabiy sala allahu alay wasalam qaala nebi wuxuu yidhi maa yenbagii dow ma aha licabdin addoon uma habboona an yaquula inuu yidhaahdo ana aniga oo nebi maxameda khayrun inaan ka khayr badnahay min yuunus ibnu mataa yuunuska ina mataa aha qofna inuu dhaho taadaw maaha wa nasabahu nebigu wuxuu u nisbeeyey ilaa abihi waa u abtiriyo mataaba ku dar rawahu muslim waa tawaaduc culamada qaar waxay leeyihin maba ahee qofnaba qofnaba qofnaba inuu yidhaahdo an yaquula inuu qof yidhaahdo ana aniga oo hebelah qofka hadlaya wey laftiis qofna dow maaha inuu dhaho anaa ka khayr badan yuunus bin mataa qof dhihi kara yuunus bin mataa aan ka khayr badna oo dadka caadiga ah ma jiro macnaha can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sala allahu alay slam qaala nabi wuxuu yidhi kaana zakariyaaw nabiyullaahi zakariya waxa calayh salaam najaaran saanic mid ah najaar a buu ahaa oo injineer oo kale mayaa dhahdaa najaar waa mid saanica sanco yaqaan rawaahu muslim nasalulah xusna sanaaca sanco wanaagsan baa ilahay weydiisan oo idhaami waxau ku leeyahay waxaa laga qaatay xadiidka sanco iyo macnaha qofka brofeshin inuu samaysan karo qofka muraadiisan aysan waxba gaarsiinayn ee gacantii waa shaqadii gacanta oo fiicnayd bay ka mid noqonaysa ayuub sala allahu alayhi wasalam nabiyullaahi ayuub wey qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waa ayuuba ayuubna ka sheekay id waqti naadaa rabbihu rabbiga u dhawaaqay muxuu yidhi annii aniga ayuuba ilaahayow masaniya waxa ay taabtay adduru dhibaato wa anta adiguna arxamuraaximiin ayaa tahay fastajabnaa lahu waa ajibn fakashafnaa waxaan faydnay maa bihi wixii ku sugnaa maa bihi maa bibadanihi jirkiisa wixii ku sugnaa oo min durin dhibaato ah wa aataynaahu waxaan siinay ahlahu ehelkiisii amaan u soo celinay ka dhintay wa milahumna waa siinaa in la eg oo macahu macooda raxmatan naxariis darteed oo min cindina ka agtayda ka ahaatay iyo wadikraa waana darteed lilcaabidiina kuwa cibaadaysanaya waana iyo xusuus u ah can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alay slam qaala nebi wuxuu yidhi baynaa waqta ayuub nabiyullaahi ayuub yaqhtasilu qubaysanayo curyaanan xaalaya kii qaawan fa qarra calayhi waxaa ku soo daatay jaraadun ayax oo min dahabin dahaba manaa waxaa weeyaan wax suuro ayax leh laakiin dahaba baa ku soo daatay fa jacala wuxuu gudagalay nebi ayuub ayuub wuxuu gudagalay yaxtasi inuu xantoobsanayo fii thawbihi maradiisa inuu ku xantoobsanayo marada ku guranayo fa nadaahu rabbihu rabbigii baa u dhawaaqay yaa ayuub ayuubow alam akun ma waanan ahayn aqnaytuka mid kaa hodan yeelay camaa taraa waxaad u jeed war waxaad gurubsanaysid ma waanan kaa hodan yeelin qaala wuxuu yidhi nabi ayuub balaa inaadan iga hodan yeelin iska daa waa iga hodan yeesha wacizatii kabaan ku dhaartay walaakina laa khinaa ilaahayow ka maarmid ma jidho can barakatika laa khinaa bi laa khinaa wax ka maarmida iima ahanin bi aniga can barakatika barakadaada aan ka hodanahay waa baraka aad soo dejiso khayr a keentayoo dee ilaahu kama maarmabayo iska guranaya waa dahabi rawaahu albukhaariyu fi lqusl fi dahaara wa sayaati fi tafsiir waxaa imaan doonaa insha allah fadlu yuusuf nabiyullaahi yuusuf fadligiisa iyo wa kaiirin wa fadlu kaiirin in badan fadligoodoo min alambiyaa'i ka midana waa inoo imaan doontaa marka waxaa yihi nabi ayuub ayuub bn alcaws bin razaax bin cays bin isxaaq bin ibraahim baa la dhihi jiran waa cibaado badnaa le taajirna waa carruur badanna waa leh waa la itixaam xoolihii carruurtii baa laga qaada ko waa sabra markaasaa markii dambe loo soo cesho marka waxaa laga qaatay qofku isagoo qaawanta inu iska qubaysan karo haddaa keligaa tahay wey lakiin inta bulshada dhex istaagtid adoo qaawan laguma qubayso ilaah xoola dheeraaday si inaad dhihi kadhid waa laga qaad xadiidka haddaa meel khayra ku bixinaysa waa ka waay dulqarnayn baa lagu khatamay dulqarnayn wa cusayr wa tubac radia allahu canhum raggan waa garanaysa saddexdaas baa laga hadlaya qaala allahu tacaala ilahi wuxu wayasaluunaka waxay ku weydiinayaan can dilqarnayn dilqarnayn xaggiis ayay wax kaa weydiinayaan qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi maxamedow saatlu waa akrin doonaa saatlu waa qisoon doonaa calaykum dushiinna minhu xaal ou ka ahaaday dulqarnayn xaggiisa dikran dikri iyo khabar iyo war baan idinka sheegi doonaa innaa annaga waa ka warkii makannaa waa makaninay lahu dulqarnayn fil ardi ardada dhexdeedaan makaninay wa aataynaahu waxaanu siinay min kulli shayin shay dhammaantiisna sababan wada ayaan shay kasta waddada loo maro ayaan barnay qaala tacaala wa qaalat ilyahuudu yahuudi waxay tihi cusayrun cusayr ibnullaahi weeyaan wa qaalat inasaara nasaarana waxay tihi almasiixu ibnullaahi ilaahay wiilkiisi weeyaan daalika kaasi qowluhum qowlkoodi weeyaan biafwaahihim afafyaalkooda ay ugu macnaha qowlahaa yudaahiruuna waxay shabbahayaan qowla aladiina kuwii oraadoodii kafaruu gaalobay min qabl horay qaatalahum allahu ilaahay ha lacnade anaa yuufakuuna xaggee loo ilahaya waa ka hadalla xunxun bay ku hadli jiraan yahuudda waxay tiri cuseyr waa wiil ilaahay a nasaarana masiix baa wiil ilaahay waa rag alla caabudi jiray wa qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi ahum khayru ma yagaa khayr badan am qowmu tubacin mise tubac qoomkiisibaa khayr badan tubac waka marka aayadahan iyo waxaan hadalkan macnaha wuxuu aad ka kaga bogan kadhaa inaad tafsiirka ka fiirisid can abi hurayrata radi allahu canhu can inabiy sala alla alay slam qaala nebi wuxuu yidhi ma adrii garan maayo atubacun tubac yaa laciinun laciin gaala inuu ahaa laciinun huwa laciin inuu ahaa waa gaal kaafir am laa inuusan ahayn wama adrii garan maayo acusayrun cusayr nabiyu nebi inuu ahaa huwa isagu am laa inuusan ahayn rawahu abu daawuud walxaakim walafdu wuxuu ahaa wamaa adrii garan maayo dalqarnayn nebiyan nebi inuu ahaa nebiyan kaana inuu ahaa am laa inuusan ahayn ya wa canhu can nabi sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi ma adrii garan maayo alxuduudu xuduudu dahaaratun dahaara inay tahay liahliha ehelkeeda qofkii dembi gala oo gacanta la gooyo ama lug ama la jeedlo in lagu dahiray am laa inaysan aan lagu dahirin walaa adri garan maayo tubacun tubac laciinan kaana inuu ahaa mid laciinoo la lacnaday am laa inuusan ahayn walaa adri garan maayo dulqarnayn nebiyan inuu ahaa kaana inuu ahaa am malikan boqor inuu ahaa rawaa ibnu casaakir wali axmed wadabaraani laa tasubu hacaynina tubacan fa inahu kaana wuxuu ahaa qad aslama kii islaamay wallahu aclam waxaa la yidhi falmastuuru cana fi dilqarnayn dilqarnayn wa cusayr waxayna ka asturo waxaa weeyaan nubuwatuhumaa faqad ma nebiyaal bay ahaayeen mise ma ahayn rag wanaagsan inay ahaayeen laiskuma haye inay islaam ahaayeen waa laisku waafaqsany tubac mayaa oo yidhi laciin inuu ahaa oo gaal ah iyo inuusan ahayn garan maayo taas weeye waa markii hore hada awalan taasi markii hore ahay walaakin habata islaamu islaamnimadiisa waa sugnaatay waa bi hada alxadiid xadiidka baabka lagu dhameeyey marka nin wanaagsan buu ahaa baa la leeyahy nin wanaagsan ayuu ahaa wallahu subxaana wa tacala alam wallahu aclam cadadu axaadiidi kitaabi nubuwa kitaabu nubuwa axaadiistiisa tiradeedu waxa weeyaan boqol soddon iyo toddoba xadiid